waxaan rabnaa inaan dadkeenna u sheegno doorashadu waa ay dhacaysaa haddii alla idmo wakhtigeedayna dhacaysaa technicality iyo farsamada ugu hoosayso iyo siday wax noqon doonaanna biidni illaahi tacaala guddoomiyaha baarlamaankan ka sugaynaa baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya meel kastoy joogaanba mas-uuliyadda dalkan maanta iyagay saaran tahay waxaan ka codsanaynaa inay u midoobaan dowladnimadii aan soo haysannay meesha ay joogto inaynu hore aga sii dhaqaajinno qofna kalarkiisa midabkiisa iyo shakhsiyaddiisa lagulama dagaalami karo reer koonfur galbeed baa iskale koonfur galbeed cid walboo la doortaana waxay xaq u leedahay in lala shaqeeyo guddoomiyaha baarlamanka ahna kusimaha madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya wuxuu xaqiijiyey in maalmaha soo socda berito marsaa dambe lasoo magacaabi doono guddigii ka dhinnaa guddigii iscasilay ilaahay idinkii lana socodsiin doono broseskii doorashada waxaan codsanaynaa guddoomiyaha ama madaxweynuhunu uu codsaday baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya inay deganaasho badan muujiyaan uuna sheegay albaabadu inay u furan yihiin cid kasta oo talada doorashadan meel wanaagsan in la geeya kala talinaysana baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya in har iyo habeenba ay u imaan karaan lana talin karaan uuna ogol yahay in talooyin badan oo dhinacyo badan oo loo keeno laakiinse waxaan xaqiijinaynaa doorashadii waa ay dhacaysaa